أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan gelaynaa suuratu tafsiiru suurati الnisaa waa suuradda afaraad ee suwarka qur-aanka marka faatixada laga soo bilaabo waa suuradda afaraad suuraddan aan gelayno waxayna ka mid tahay suuradaha asabcu tiwaal la yiraahdo toddobada suuradoo dhaadheer ayay ka mid tahay axkaam aada u fara badan bayna ka warramaysaa oo u badan axkaamta qoyska ilmaha yaryar ee aabahood ka dhintay agoonta sida maalkooda loo maamulo dhaxalkii qofku markuu dhinto irtigii iyo habkii uu dhaxalku uu kala ahaan lahaa nikaaxa iyo haweenka aan la guursan karin ee nikaaxoodu xaaraamta yahay meherka iyo waxyaabaha ku tacalluqo waxyaabahaas oo dhan bay suuradda ka warramaysaa qatliga iyo isdilidda waxa ka waajibo iyo habka diyadiisa iyo loo kala bixi loo bixiyo salaatul khawfka cabsida marka lagu jira iyo sida loo tukado axkaam aada u fara badan baa ku jirta suuradda dhaqamada ahlu kitaabka yahuudda iyo nasaaradana yahuudduba ha u badnaadaan suuradda iyadana waxbay ka taaban doontaa munaafiqiinta laftooda suuradda way ka sheekeynaysaa waa suurad marka aada u dheer macaani aada u fara badanna ay ku jirto suuraddani waa suura madaniya qur-aankii bacda alhijra nebigu markuu madiine u hijrooday kadib soo degay ayay suuraddani ay tahay sida ibnu cabaas uu sheegay iyo keyrkiis fadaa-isha toddobada suuradoo dhaadheer ku jirta ayayna ayaa iyadana ku jirto wuxuu allah subxaanahu watacaala ku bilaabay suuradda bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum yaa ayuhaa hooy annaasu dadow itaquu ka cabsada oo ka dhowrsada rabbakum rabbigiin alladii rabbigiin oo khalaqakum idin abuuray idinka min nafsin nafsad xaggeed idinka abuuray nafsadda oo waaxidatin hal keliyata ah wa khalaqa abuuray minhaa wa khalaqa abuuray minhaa nafsaddaa xaggeeda zawjahaa lamaanaheeda ka abuuray wa batha faafiyey minhumaa labadaas ka faafiyey xaggooda rijaalan rag iyo kahiiran aada u fara badan iyo wa nisaa-an haween aada iyaguna u badan wattaqu llaha wattaquu ka cabsada allaha alla ka cabsada alladii allaha oo tasaa'aluuna tatasaa'aluuna aada isku weydiisanaysaan bihi isaga aada isku weydiisanaysaan wal arxaama qaraabadana ka dhowrsada an taqdacuuhaa inaad goysaan ka cabsada oo iska ilaaliya ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday raqiiban mid idin ilaalinayo idin xifdinayo oo idin dhowrayo u ahaaday calaykum korkiina mid xisaabayo oo idin tirinayo oo idin dhowrayo idin fiirinayo alla ahaaday alla marka wuxuu ku bilaabay khalqiga dhammaantiis inuu u dardaarmo isaga inay ka cabsadaan leanna isagaa astaahilo in la caabudo sababaha uu ku astaahilo uu mudan yahayna waa la daba dhigay marka alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy annaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiin ka cabsada yacnii rabbigiin caabuda waaye shirkina ha u samayninina muxuu cibaadada ku mutaystay alladii rabbigii oo khalaqakum idin abuuray allihii idin abuuray caabuda min nafsin nafsad idinka abuuray nafsadda oo waaxidatin hal ah aadam waayo nafsaddaas marka dadkao dhan aadam ayaa asalkoodu ka bilowday aadamna turaab iyo ciid ayaa xaalkiisu iyo abuuristiisu uu ka bilowday isagana waaxidatin marka waa la ta'niisiyey nafsaddaa la fiirinaa marka ayb oo nafsaddii baa laga fiirina aladii allihii khalaqakum idin abuuray min nafsin idinka abuuray nafsad nafsadda oo waaxidatin hal ah wa khalaqa minhaa wuxuu ka abuuray nafsaddaa xaggeeda zawjahaa lamaanaheeda zawj marka mid kastaba ka kale zawja u yahay marka wa khalaqa abuuray minhaa nafsaddaas lasoo sheegay zawjahaa lamaanaheedii ka abuuray waa xawaa iyadana mufasiriintu sidaasay dhaheen xawaa-na waxaa laga abuuray min dilacin feer oo yacni feeraha nebiyullaahi aadam yaa iyada laga abuuray ayb xadiidkii nabigana sala alla l slam saas u ahaa haweenka iyo nebigu markuu ka hadlaayey waxaa laga abuuray buu yidhi min dilacin acwaj feer qalloocda ayaa laga abuuray haweenka marka xawaa ayaa laga abuuray feertii aadam baa laga bixiyey wa batha allaha oo faafi faafiyey minhumaa labadaa xaggooda lamaanihii xawaa iyo aadam xaggooda ka faafiyey rijaalan rag kahiiran badan iyo wa nisaa-an haween inta kale marka rag iyo haweenay noqdeen markaa raggaa iyo dumarka iyagaasaa marka alla uu iska farcan siiyey aadam isaga waxaa laga abuuray ciid xawaana aadam baa laga sameeyey dadka intiisa kalena rag iyo dumar baa iska dhalay marka laga reebo nebiyullaahi ciisa oo isaga shanigiisu mucjizo uu yahayo walinajcalahu aayatan linnaas alla uu yidhi ayb wataqu llaha alla ka cabsada alladii allaha oo tasaa-aluuna laba qira'a ku jirto tasaa-aluuna in la yihaha haddii tasaa-aluuna la yihaha asalku tatasaa-aluuna bay ahayd taadii iyo siinkii ayaa markaa laysku idqaamay markaa tasaa-aluuna bay noqotay ay tatasaa-aluuna waayo aada isku su-aalanaysaan bihi billaahi allaha aada isku su-aalanaysaan oo markaad wax isweydiinaysaan ilaahan wax kugu weydiisanayaayo waxisii ayaad isdhahdaan ayb qiraa'o kalena waa tasaa-aluuna sida yacni qiraa'ada caasim ay tahay tasaa-aluuna markaas waxay noqonaya in loo qadaro lagu qadaro bimacnaa tatasaa-aluuna la yihaahdo ayb bihi isaga aada wax isku weydiisanaysaan ka cabsada wal arxaama iyadana laba qira'a ku jiro jumhuurku wal arxaama bay akhriyeen macnuhuna wuxuu noqonayaa alla ka cabsada qaraabadana ka cabsada qaraabadii maxaa looga cabsanaa in la gooyaa laga cabsanaa an taqdacuuha ayb qiraa'aduna saasay u badan tahay quraa'du xamze oo sabcada ka mid ah isagu wuxuu akhriyey wal arxaami oo miimkii marka waa hoos dhigay wuxuuna ku cadfay bihi oo damiirkaasu ku cadfay ayb marka naxwo ahaana aaday uga warramaanoo waxay yidhaahdaan damiir fii maxalli jarin taagan oo majruura isim daahira haddii lagu cadfaayo waxaa qasaba in la soo celiyo xarfu jerkii oo waxay noqotaa marartu bika wa bimuxamadin in la yidhaha marartu bika wa muxamadin iyada waa qaladay dheheen walidaalika qaar baa xataa nimanka nuxaadda waxay gaareen inay yidhaahdaan qiraa'adanba waa qalad inay dhahaan walarxaamida nacam laakiin qiraa'adu qalad maaha mar hadday sugnaato tawaatur ku sugnaatay waa luqo kale oo iyadana sidana inay bannaan taha laga qaadanaa ibnu maaligna waaba sheegaa isaga in yacni ay bannaan tahay dad baa yidhi buu yidhi waa laazim laakiin laazim maahana way bannaan tahay wacawdu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wanahri saxiixi muhbata sidaasuu yidhi nacam fi nahri saxiixina marka wuxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa qur-aanka aayaddaanu ka wadaa dad baa marka laazim in la soo celiya xarafka jar waayo dhahay buu yidhi laakiin aniga agtayda laazim ma ahan buu yidhi leanna abyaadii shicirkii carabtana waa lagu maqlay iyadoon lasoo celinin id qad ataa fi اnadmi waاnahri الصaxiixi nahriga marka saxiixa qur-aanka way u sheegayen iyadana way ku timidoo walarxaami ayaa soo aroortay marka wuxuu yidhi wax laazima marka ma jiraan waa iska badan tahay luqada kalena waa inay bannaan tahay aayaddaana daliil u ah leanna qur-aanku fasaaxada iyo ad wax ku gaaraya male haddaan isaga luqada laga qaadanina xaggee luqada loo doonana wataqu llaha marka alla ka cabsada ayuu yihi alladii allaha oo tasaa'aluuna bihi aada isku su-aalanaysaan waalarxaama riximkana ka cabsada an taqdacuuhaa inaad goysaan waalarxaami haddii la yidhaahdana wataqu llaha alla ka cabsada alladii allaha oo tasaa'aluuna bihi aada wax isku su-aalanaysaan iyo waalarxaami riximka aada wax isku su-aalanaysaan oo ninku markuu nin wax su-aalayo war ilaahay baan wax kugu weydiistay sii qaraabanimada naga dhexaysa wax igu sii ayuu ku dhahayaa walarxaamida marka la yidhaahna macnaheedu saas waa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday raqiiban ay xafiidan mid ilaalin badan calaykum korkiina marka allaha waa idin ilaalin badan yahay ka cabsada waa marka ayb oo maqaam marka waxaa weeyaan cabsi la imaado ucbud yani waa maqaamka ixsaanka oo kale an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak aayaddan marka nebiga khudbadahu ku furfuran jiray khudbatulxaajaday ka mid tahay oy ku jirtaa waa aayad jaamico ah oo macaani badan koobayso alla kacabsigii baa ku jiro nicmadii alla noo galay oo ciddii meeshaan asalkii ka nimid nicmada alla noo galay sida ilaahay noo badiyey ayaa ku jirto waxaa sidoo kale ku jirto riximka iyo xuquuqda ay leeyihiin ilaalinteeda iyo alle inuuna ilaalinayo oo aan inaan iska fiirinna ay tahay oo aanan marna xadgudbin oo ilaahay inuuna arkaayo aan ogaano macaanidaas dhan baa ku jirto marka khudbatulxaajada waa ku bilaaban jiray nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wa aatu lyataama amwaalahum walaa tatabadalu lkhabiida biاlطayib walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum inahu kana xuuban kabiira wa aatuu siiya alyataamaa agoonta siiya amwaalahum maalyaalkooda siiya walaa tatabadaluu ha bedel qaadanina alkhabiida shayga xun biayibi shayga wanaagsan ha ku bedel qaadanina walaa taakuluu ha cuninina amwaalahum agoonta maalyaalkooda madmuumatan iyadoo loo dumay ilaa amwaalikum maalkiina loo dumay inahu cunistaas kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi buu ahaaday dembiga oo kabiiran weynin badan halkan marka alla axkaamta agoontuu ka hadlayaa ilaa dhowr aayadood meelo fara badan buuna wax naga tusayaa waxaa lagu bilaabay marka caado iyagu ay qabi jireen carabtii markaa qur-aanka uu soo degayay joogtay waxay samayn jireen agoon markay wax u haayaan mas-uulna ay ka yihiin waxay samayn jireen xoolo fiican hadduu agoonka ugu jira intay ka qaataan ayay booska waxay u dhigi jireen xoolo weyd oo caato ah ama dirham fiican intuu ka qaato ayuu dirham maqshuush ah buu u gelinayaa booska waxayna dhihi jireen oo agtooda ka caan baxday ismun bismin wa ra'sun bira'sin ismun bismin magac magacaa lagu bedelaa yacni dirham dirham magaca bisaa la fiirinaya jawdada iyo quruxda ma fiirinayo iyo wanaagga uu leeyahay wa ra'sun bira'sin madaxna madaxaa lagu gudaa neefkan markuu soo bixiyo cayilan isagaa iska qalanayo waa qaadanayaa mid wuxuu ku bedelayaa eber a marka hadhowna marka wuxuu leeya aniga hal madaxaan soo bixiyey madaxiina waa geeyey booskiisii waa bedelay ayib taasaa marka qur-aankii uu reebay uu diidayaa wuxuuna tilmaamayaa marka sidaas inaynan sax ahayn agoonka maalkiisana aan laga bede maal xun inaan maal kale lagu bedelin ayib macno kalena culimada qaar waxay leeyihin aayaddu waxay diideysaa labadii maalinta laysku daro khuldada iyo isku daridda in lagu cuno agoonta maalkooda calaa haadaa marka tafsiirkan dambe haddaan qabanno aayadda waxaa laga fahmaa maalkaaga iyo maal agoon inaan laysku dari karin sidaa marka hadday noqoto aayaddu waa mansuukha waxaana lagu nasakhay aayaddii aan soo marnay suuratu lbaqara wain tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum wallahu yaclamu lmufsida min almuslix haddii marka aayaddu ay tahay waxay reebaysaa maalkaaga iyo maal agoon inaad isku darto ee xukunkaa waa mansuuqa waa la nasaqay waa la ysku dari karaa haddii aadan adiga wax fasaadinaynin suurat lbaqara aayaddeedaana tusayso naasikha ah ayib laakiin aayaddu waa muxkama macnahaas hore in lagu wado ayaana fiican markaas wa aatuu siiya alyataamaa agoonka siiya ee marka maalkiisa la siinaayo laba tafsiir baa meeshana ka imaanayso marka uu agoon yahay ee uu yar yahay maalka isagu uu leeyahay ka masruufa taawiil uma baahna markaas hadday tahay laakiin maalkiisa sii oo u dhiib farta ka saar haddana agoon isagoo ah miyaa farta laga saari karaa maya leanna agoonka waxaa la yidhaahdaa qofka aabihii ou dhintay isagoo yar oo aan qaan gaarin cunug yarna maal gacanta looma saari karo walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allaahu lakum qiyaamana soo socto marka tafsiirkan dambe marka wa wa-aatulyataamaa biictibaari maa kaana waay siduu ahaan jiray markaan laakiin la siinaayo agoon ma ah waa ka baxay agoontinimada waa biictibaari maa kaana sidau ahaayaa la milicsana marka ayb oo markaas majaaz mursala ku jiro wa-aatuu siiya alyataamaa agoonka siiya macnahana marka waa markau agoontinimada ka baxo waayo alyataamaana waxaa loo dhahayaa agoontinimadii ou soo maray baa weli loogu yeerayaa ayb amwaalahum maalyaalkooda siiya walaa tatabadaluu ha bedel qaadanina alkhabiida shaygii xumaa biayibi ha ku bedel qaadanina wax wanaagsan waxa wanaagsan waa maalkooda xalaash ah oo iyaga u fiican intaad kaa iyaga dhigtaan booskooda kooda ha qaadanina ayb walaa taakuluu ha cuninina amwaalahum agoonta maalkooda ha cuninina ilaa amwaalikum madmuumatan iyadoo loo dumay oo loo geeyey ilaa amwaalikum idinka maalyaalkiina agoonkii marka maalkiisaoo la cuno waxaa lagu tiriyey ee toddobada dembi ee ee wax halaagto ijtanibu sabca almuubiqaat waxaa ku jirtay wa akli amwaali lyatiim wa aklu maali lyatiimaa ku jirtay agoon maalkiis in la cuno marka si lagu cuni kara male allaahuma in sida soo socoto haddii qofka uu faqiir yahay maalkoodiina ku mashquulay marka inuu ujro ka qaato iyo waa loo baneeyey si kale laakiin maya looma taaban karo mana loo cuni karo ayb meeshaas marka dadka badanaa waxyaaba ay iska su-su-aalaan baa jiro ay ka mid tahay agoonkii qaraabuu kuleeyahay qaraabo salaanaad ugu tagtay wixii marka uu gurigii yaalayo isagu ou lahaa in la cuno say noqonee loo dhowaan maayo ayb haddii aada koob shaaha ka cabtana koobkii shaaha qiimihiisii wax lamida guriga geey marka haddaad rabto inaad badbaado wax allaala wixii muqaabil yeelan karo ka isticmaalid agoon laga isticmaalo khatar weyn haddii marka aada laasim og tahay oo kaa xumaanayaanoo shaahi marka ay ku keenaan aada cabto xoogaa adigana toban kun iyo labaatan kun iyo waxaad u keeni kartid guriga dhig oo ku reeb muqaabilba ha u noqoto ayb wax kasta oo marka muqaabil yeelan kara lagama isticmaali karo musqulahoodaa soo galaayo leanna musqushu hadda muqaabil ay leedahay kun ama laba kunaa lagu galaa muqaabil ay leedahay haddaad ka gasho xoogaa ku reeb dhig haddii kale saad uga badbaadaa waa adkaanaysaa ayb sidaas marka aad waa loo fududaystaa in la yska ilaaliyo dadka iyaguna isbaarooyinka dhigo ama waxbaan canshuurnaa dhahayana iyagana maal agoonsay uga badbaadayaan ma leh leanna jidkaasuu taagan yahay gacantaa u taagan baabuurka uu wax ka qaadayo agoona iska leh bakti buu cunayaa marka ixaaraan walciyaadu billah ayb walaa ta marka alla wuxuu leeyahay walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalahum agoonta maalkooda ilaa amwaalikum madmuumatan ilaa amwaalikum iyadoo loo dumay maalyaalkiina inahu kaasi cunistaasi kaana wuxuu ahaaday xuuban ay ihman dembi xaaba rajulu yaxuubu xawban weeyaan ay idaa ahima haddii uu dembaabo inahu kaana xuuban ay ihman waayo marka xaaba rajulu yaxuubu xuuban marka ay ihman dembi buu ahaaday dembiga oo kabiiran weyn wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum wain khiftum haddaad ka cabsataan anlaa tuqsiduu in aydnan u cadaalad falin fil yataamaa agoonka maalkiisa dhexdiisa ama shaniga agoonka inaad ku cadaalad haddaad ka cabsataan inaydnan ku cadaalad falin fankixuu guursada maa ay man guursada daaba wanaagsanaaday lakum idinka idiin fiicnaaday min annisaai xaal ay haweenka ka mid yihiin matnaa laba laba guursada wa hulaatha saddex saddex guursada wa rubaaca afar afarna guursada fa in khiftum haddaad cabsataan anlaa tacdiluu inaydnan cadaalad falin fa waaxidatan faktafuu ku kaaftooma waaxidatan hal ku kaaftooma ow amase maa ku kaaftooma malakad ay hanatay aymaanukum midigyaalkiina daalika kaagaasi yaa adnaa u dhowaanshiyo badan allaa tacuuluu inaydnan leexanin oo xaqa aydnan ka bayrin oo ka leexanin halkanna marka alla wuxuu tilmaamayaa aayaddan sida ay caa-isha tilmaantay radia allahu canha bukhaarina uu wariyey curwa ayaa su-aalay caa-isha aayaddan markaasay tiri yabna ukhtii habar yar haadihi alyatiimatu waa agoonta takuunu fii xajri waliyihaa waxay ku jirtaa tarbiyada iyo xanaanada weligeeda tashrakuhu fii maalihi maalkayna la wadaagtaa yacni macnuhu waxau yahay qof baa dhimanayo gabar yaru ka dhimanaya waa agoon maalkiina waxaa la leh ninka iyada oo dhaxalka la dhexlaaya ninka iyada mas-uulka ka ah weliga oo ah dad ugu dhow mithaalkeedu waxuuba noqon karaa nin baa dhintay gabadhiisuu ka tegay iyo walaalkiisi wiilow dhalay ibnu akha ibnu akha gabadhan muxuu u yahayna waa ilmaadeer marka mar hadduu ilmaadeer u yahay isagaana dad ugu dhow xanaanadeeda iskale isagana waa guursan karaa laba shay baa marka meesha isugu timid wuuna guursan karaa mas-uulna isagaa u ah carabta marka waxay samayn jireen haddii gabadhaasi marka ay qurux badan tahay maalkuna badan yahay waxay samayn jireen gabadha isagaa guursanaya markuu guursadana gabdhaha haweenka kale ee ajnabiga ka ah marka uu guursanayo sidoodoo kale ma u samayneynin oo meherka ay leedahay iyadoo kale la siiyo ma siinayo nafaqada iyo waxa ay leedahay iyadoo kale la siiyo ma siinayo waa ku tumanayaayo wuxuu ugu tumanayaa awalba yaa kaa celi lahayo dad adaa ugu dhow adaana mas-uul ka ah xoolahaana marka yaynan ku dhaafin iyadana markaa yacni sidaas yeel meher fiican ma siina wax yac ka dhahaya male haddii laakiin haween kale uu guursan lahaa meherkeedii nafaqadeedii waxeedii oo dhan buu iska diyaarin lahaa marka alla aayaddan wuxuu leeyahay sidaa ha yeelina haddaad rabtaan oo damac idinka galana gabdhaha kale sida aada yeeshaan yeela gabadhan idinkaa mas-uul ka ah ha ugu tumanina xuquuqdeeda marka caaisha radia allahu canha waxay leedahay yabna ukhtii hadihi alyatiimatu takunu fii xajri waliyiha tashrakuhu fii maalihi bay la wadaagaysaa wa yucjibuhu maaluhaa wa jamaaluha quruxdeeda i maalkeeda cajab gelinaayo markaa fa yuriidu waliyuhaa an yatazawajaha ninkaabaa marka rabaya inuu guursado bigayri an yuqsida fii sadaaqihaa isagoon ku cadaalad falin meherkeeda fayucdiihaa wuxuu siinaya uu siiyo markaa mithla maa yucdiihaa gayruhu uu siiyo ma yeelayo saas fanuhuu waa laga reebay an yankixuuhunna inay nikaaxsadaan ilaa an yuqsiduu ilayhina inay u cadaalad falayaan maahane oo meherkooduna ay gaarsiinayaan aclaa sunnatihinna fi sadaaqa aayaddan marka iyo aayad kaloo gadaal ka imaanaysa wayas'aluunaka can wayastaftuunaka fi nnisaa qul illaahu yuftiikum fiihina wamaa yutlaa calaykum isku macno waay aayaddan iyo taas macno kale aayaddaa ku dari doontaa markaan gaarnaan arkaynaa aayaddu marka macnaheedu sidaas weeyaanoo xadiidkan baa macneeyey aimada qaar kalena waxay yidhaahdeen aayadda agoonta iyo nikaaxa waxaa la ysdhinac keenay sida aada maalka agoonta iskaga ilaalinaysaan haween badan haddaad samaynaysaan cadaalad darre iska ilaaliya oo sida agoonku maalkiisa aad isaga dhowraysaan iska ilaaliya haweenka inaad xuquuqdooda ku tumataan labadaas tafsiir baa marka aayadda ku jirta wain khiftum haddii aad ka cabsataan anlaa tuqsiduu inaydnan ku cadaalad falin fil yataamaa agoonta shanigooda fankixuu guursada gabadhaa marka iskaga taga haween kale doonta fankixuu guursada maa guursada ay man haween guursada daaba lakum yacnii fankixuu nikaaxsadoo guursada maa wixii daaba wanaagsanaaday lakum idinka idiin wanaagsanaaday min annisaai xaal ay haweenka yihiin mathnaa bedel waayo maadaa laga bedelayaa laba laba guursada wa thulaatha saddex saddex guursada wa rubaaca afar afar guursada marka macnaha ku jiraa waxay tahay qofkii marka xorta ahaa inuu hal guursado waa leeyahay labo saddex afar afar ka badanna ma bannaana ninkii khaylaan la dhihi jiray markuu soo islaamay isagoo toban xaasas ah qabo nebigana u yimid sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yidhi amsik arbacan afar hayso wafaariq saa'irahunna inta kalena ka tag sidii buuna yeelay marka afar ka badan lama ogola ee marka afarta isagaa dooranaya marka afartuu doonuu dooranayaaye yaa nikaax horreeyey yaa dambeeyey la dhihi maayo waxaana ku tusaya nebiga ma weydiinin tafsiilkaas qaacida fiqiya usuuliyana waxay tahay tarku listifsaali yani haddii istifsaalkoo laga tago fi maqa yani fi qadaaya alaxwaali yunazalu manzilat alcumuumi fi laxwaal qaacido meeshaa shaafici ayuu ka dhalaaliyey sidaas macnaheedu uu yahay marka yaa horeeya yaa dambeeya la dhihi maayo isagay u taalla afartuu doonuu dooranaya inta kalena waa faaruqaya ayib ee maahan marka ayadda macnaheeda mathnaaye wa hulaataya warubaaca in laysku dardarayo laba saddex loo geeyo waa waxay noqonaysaa yacnii laba guursada haddana saddex guursada waa shan wa rubaaca afar marka lagu dara maxay noqonaysa sagaal raafidada iyo shiicadaa sidaas qabaan tafsiirka aayadduna sidaas ma aha ayb bacdi daahiriyana waa laga sheegaa macna noocaasa nebigaana sagaal haweena ka dhintay bay leeyihiin laakiin nebiga arrimahaas isagay gaar u ahaayeen afar ka badan cid aan nebiga ahayn ay u banaanaydna ma jirto ayb fa in khiftum haddii aada cabsataan anlaa tacdiluu inaydnan cadaalad falin oo haweenkii cadaaladay rabaan haddaad ka baqdaan oo aada yaqiinisaan ama malaysaan khiftumta markaa ayqantum ama danantum labada waa yaa lagu macneeya haddii aada malaysaan ama aada yaqiinisaan anlaa tacdiluu inaydnan cadli falaynin fawaaxidatan faktafuu ku gaabsada waaxidatan hal ku gaabsada ow amase maa ku gaabsada malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina daalika kaagaas oo inaad sidaa yeeshaan ayaa adnaa u dhowaanshiyo badan anlaa tacuuluu inaydnan iilanin xaqa ka iilanin xaqa ka leexanin anlaa tacuuluu marka waxaa weeyaan waxaa laga keenay marka min caala yacuulu macnuuna wuxuu yahay ay allaa tamiiluu ayb tafsiir waxaa jira imaamu shaafici leeyahay uu yidhi tafsiir kale aayadda ku jiro ah dalika adnaa anlaa tacuulu kaas ayaa ku dhowaanshiyo badan anlaa tacuulu inaydnan xadgudbin walidaalika irtiga iyo dhaxalka marka laga hadlayo ziyaadada waxaa la yidhaahdaa sihaamtii maalan iyo hadday kala bataan dadkii wax dhexlayay cawl ayaa galay baa laleeyahay masaladaas ama sahmun caa-il caa-il marka waa ziyaada ayaa timid ayb meeshaana marka waa laga macneeya macno saddexaad imaamu shaafici wuxuu yidhi dalika adnaa anlaa tacuuluu isaga wuxuu ku macneeyey dalika kaagaas baa adnaa dhowaanshiyo badan anlaa tacuuluu inaydnan ciyaal badinin ilmo badinin ayb anlaa takhura ciyaalukum macna noocaas oo kale uu shaafici sheegay culamada luqadana waxay yidhaahdeen allaa tacuuluuh ninku waa ciyaal badiyey marka la dhahayo acaala laga keenaa acaala yuciilu acaala waa ciyaal badiyey waa ecaala lagama keeno qaar baa marka sidaa yidhi laakiin luqadaa shaafici keliya kuma gaarahe kisaa-ina waa sheegay abuabuu cumar adduuri wuu sheegay rag kaloo luqawiinana way sheegeen abuu xaatimna wuxuu yidhi kana shaaficiyu aclama bilugati alcarabi mina shaafici wuxuu yihi luqada carabiga annaga waa nooga aqoon badnaa abuu xaatima dhahayo bal culimada waxay yidhaahdeen shaafici hadalkiisa waa xujatun fi luga hadalkiisa isaga luqada waa loo xujaysan karaa sida uu u yaqaanay luqada carabiga darteed mushkilada marka adduunku waxaa weeyaan qofku hadduusan qadarkiisa isaga aqoonin lagama filayo qeyrkiis qadarkiis inuu aqoodo waxaa la yaab leh marka nin waqtigan kontomeeyadii lixdameeyadii awaaisheedii dhintay oo la dhihi jiray moxamed zaahid alkowthari oo isaga markaa yacni asalkiisu turki uu ahaa jarkas iyo dhulkaasuu ka yimid luqadii carabiga uma dhalanin waa uun iska barbartay ayaa wuxuu shaafici ku dacniyey kuna duray tafsiirka aayaddan oo wuxuu yihi shaafici luqada carabiga ma aqoonin uu yidhi waxaana u daliila dalika adnaa allaa tacuuluu buu ku fasiray ciyaal badin ciyaalkiinu inaynan badnaanin saasuu ku macneeyey middaasna acaalaa laga keenaa iyo baabkaasuu galay culimadii waaweyneedee shaafici la zamantantay luqawiyiintana waxay leeyihiin shaafici luqada annaga waa nooga aqoon badnaa oo loo sallimay cid shaafici qalad luqa ku xukuntay ma leh ninkan turkigaa marka ugu horeeya oo qarnigan la arkay marka qofku hadduu isagu qadarkiisa is aqoonin ee axraa an laa yacrifa qadra gayrihi ayib iyo meela saas oo kaleu sheeg sheegay adiga madaacin badan buu duray ninkaas ilaa uu yidhi xataa shaafici nasabkiisu quraysh maahan ree bani hash ree bani lmualib maahan sidaas warkaas waa nasabkii waa ka duray luqadii waa ka duray fiqigiisii waa duray xadiidkii waa ka duray xaggiisa oo hiqa maahan ayuu yidhi madaacin badan sheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi ayaa kitaab ka qoray waxaasoo dhan marka uu ku dafcinayo oo uu markaa ninkaa yacni kaga u jawaabayo dadka marka shaafici sidaa u daacniya waxaa nasiib darraa dad annaga naga mida oo wax akriyo ayaa dadkaasi halkaas ay u saaran yihiin kowthari baa halkaas u saaran waxaana laga yaabaa inuu yidhaahdo marka kowthari zamankan caalim soo baxay waayo inuu yidhaahdo ninka sidaa imaamu shaafici u durayo marka say isu qabaneen marka shaaficinimada iyo yacni waxaas yani qof aimadii ka nin aimadii ka midoo weyn in sidaa loo duro ninka dacniga la durayaa waxay tusaysaa yacni bidca iyo suu dawiya ayib dadkaa marka taasurkooda in layska dhaafo isaga iyo kowtharigaas iyo xasan saqaaf iyo dad badanoo noocaasaa jiro oo cid ka badbaaday aynan jirin xataa saxaabada dureen marka allah wuxuu leey dalika kaagaas ayaa adnaa dhawaanshiyo badan allaa tacuuluu inaydnan iilanin wa aatu nisaaa saduqaatihina nixla wa aatuu siiya annisaaa haweenka saduqaatihinna meheradooda siiya nixlatan siisma siiya nixlatan marka waa masder caamilkiisuna wa-aatuudaas waay ayb wa-aatuu siiya annisaaa haweenkii saduqaatihinna meheradooda siiya maharkooda nixlatan siisma siiya ayb fa in dibna hadday wanaajiyaan lakum idinka idiin wanaajiyaan can shay-in can akhdi shay-in shay qaadashadiis minhu min asadaaqi maharka ka mid ah nafsan min jihati nafsin nafsad ahaan hadday idinku wanaajiyaan oo nafsadooda ku qanacdo fakuluu cuna hu kaa cuna ay idin siinayaan hani-an isagoo bogaadin leh mari-an xaal uu yahay mid yacni hunguri mar leh oo cuntan mayo halkaana marka haweenka aayaddan khitaabkeeda wa-aatu nisaaa saduqaatihinna yaa loo yaa lala hadlayaa laba tafsiir baa ku jirta tafsiir wuxuu leeyahay waxaa lala hadlayaa nimanka haweenka guursanayo ayaa alla wuxuu leeyahay haweenkaa meherkooda siiya tafsiir labaadna wuxuu leeyahay waxaa lala hadlaya waa haweenkaasi dadka bixinayo owliyadooda ah oo nikaaxooda iska leh ayaa la leeyahay war haweenta aada bixisaan gabadhaada iyo walaashaa meherka ay leedahay adiga ha qaadanin jeebka ha gashanin iyadaa iskale oo iyaga siiya labadaa tafsiira aayadda ku jirta ayb xagga khitaabka iyo cidda aayaddu ay la waramayso sadaaq nixla meher intaba waa leeyahay iyo asmaa kaleba waa leeyahay sadaaqu marka waa wax haweenta ay leedahay iyada la siiyo muqaabil jirkeedaas la xalaashanayo ayaana lagu siinayaa ayb meherkaasi marka ninkaa lagu leeyahay isagoo dhan baa lagu yeelanayaa waa dhammaystirmayaa haddii uu haweentaas u tago sadaaquna wuxuu ka imaadaa uu ku waajibaa caqad nikaax saxiixa wax lagu taabtay ama nikaax shubha ku jirto ee aan saxiix ahaynee faasida haddii haweenta uu ugu tago meherkii waa ku leedahay nacam nikaaxu hadduu doono shubhaba ha ku jirtee nikaaxa marka shubhada ku jirto edhinacna ka yeelan karo qiil dhinacna aan si kale ka ah isaga marka yacni nikaaxaas shubhada ku jirtaa meher baa ka waajibayo haddii haweenta lagu taabtay kii saxiixa ahaana de min baabi owlaa meherkaasi marka wuxuu kulligiis waajibayaa laba laba si haweentii in loo tago haddaad haweentii u tagto kulli waa kugu waajibay meherkaa waxaa kaloo kulligiis waajibaa marka dhimasho ay timaado ayb haddii qofku uu dhinto haweentii meher kaamila yeelana waxyaabaha marka isaga nus ka dhigo oo tashdiirka ku sameeyana waxaa ka mid ah haweentii waa la guursaday waa la caqadkii waa la sameeyey iyadoon loo tegin baa la furay meherkii marka la magacaabay nus suuratulbaqara aan kusoo marnay dayib mararka qaarna inuu dhacaaba laga yaabaa oo fasakh iyo waxyaabaha hadday yimaadaan iyada xaggeeda iyo kutubahaas furuucdaana aada uga hadlo arrintaas meherkaa marka haweentii in la siiyo weliba waxaa wanaagsan intaan loo haween haweenta aanu u teginba inuu iska hormariyo meherkii mushkilada marka innagana haysato dhaqan ahaan noo haysato waxay tahay haweentii haddii meherkeedii la siin maago in la furaayo u malaynaysaa innagaa waxaan ka dhignay haweenta marka la furayo uun meherka in la siiyo walidaalika dad badan baa la dhintay meherkaas iyagoo lagu leeyahay waa deyn lagu leeyahay qofka waa tarikadiisa in laga bixiyo haweentaas deynta ay ku leedahay haddaanay iyada cafinin ayb meherka marka sidaa weeyaan xaalkiisa wa-aatuu siiya annisaa marka meherka marna hadda waa musama oo waa la magacaabaa marna caqadka in lagu magacaaba shardi maaha waajib maaha haddaan caqadkii lagu magacaabin hadday ayagu wax ku heshiiyaan kaasaa noqonayo haddaynan wax ku heshiinin oo muran imaadana waa badan yahay iyo waa yar yahayna wax la yidhaha mahrulmithl ayaa loo laabtaa dayib oo isagana marka taa xalkiisu saas waay maxaa meher noqon karo waxaa meher noqon karo shay kastoo la maaleysan karo wax allaale wixii maal ama manfaco ah shaygan cayntiisii waa maal uu noqon karaa ama cayntiisii maal uma ahno qofkii ma qaadanaya laakiin waa ku intifaaca way labadaba way noqon karaan oo mathalan ninku haween wuxuu ku guursan karaa gurigan manfacada laga helayo sanad adaa iska leh saasuu ku mehersaday manfacadaa iyadaa qaadanayso gurigaas sanad iyadaa wixii kasoo baxo gacanta ku dhigayso meher ahaan u qaadanayso ama inuu yacni deji uu yiraahdo yacni si uu yeelaba yacni dejinta iyada waaba ku leedahay manfaco ama shay cayn maal ah ayaa meher noqon karto dayib meherku marka ma leeyahay in ugu yariyo in ugu badan ma laha leanna waxaana ku tusaayo wain aradtum istibdaala zawjin makana zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahuna qindaaran maal badan waa qindaarka xad marka male waa badan karaa waa yaraan karaa dhexdhexaad uu noqon karaa inuu dhexdhexaad ahaadaana fiican wa-aatuu siiya annisaa haweenkii saduqaatihinna meherkooda siiya nixlatan siismo hadday marka idiin ogolaadaan oo intaad siisaan idiin hibeeyaan ka waran fain dibna hadday wanaag fain dibna lakum hadday u wanaagsanaato fain dibna haddii ay u wanaagsanaato lakum idinka xaggiina yacni can shay-in can akdi shay-in shay qaadashadiisa ay ugu wanaagsanaato minhu min asadaaqi meherkiina ah ka mid ah nafsan min jihati nafsin ugu wanaagsanaato fakuluu cuna hu shaygaas cuna haniyan isagoo bogaadin leh marii-an oo markaa yacni hunguri mar leh oo cuntan mayo isagoo cuntan mayo fa in dibna marka hadday iyagu wanaag u arkaan inay idin siiyaan naftooda kasoo go-dow ayb wax inaad yacni ka qaadataan meherkii ka mid a hadday ayagu jeclaystaan waa qaadan kartaan dhib ma leh ayb oo idinka marka dhibaato xaggiina ka imaanaysaana aanay ahayn ama aydnan u dhibgelineynin fain dibna haddii ay wanaagsanaadaan lakum idinka idiin wanaagsanaadaan can shay-in can akhdi shay-in shay qaadashadiis shayga oo minhu min asadaaqi meherka ka mid ah nafsan min jihati nafsin ugu wanaagsanaato fakuluuhu cuna hanii-an xaal uu yahay mid bogaadin badan bogaadin leh mari-an oo markaa yacni cuntan mayo walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama walaa tu-tuu ha siininina assufahaaa kuwa sufahada ahoo caqligoodu ounan ku filnayn amwaalakum maalyaalkiina ha siininina allatii maalyaalka oo jacala allaahu alla uu yeelay lakum idinka idinkaga dhigay qiyaaman mid marka u taagan danihiina iyo xaaladihiina iyo macaashkiina maalka u taagan ha siininina kuwaas warsuquuhum arsuqa fiiha fi lamwaali maalyaalkaas ka biila waksuuhum marshiya oo arad bixiya waquuluu lahum u dhaha qowlan qowl qowlka oo macruufan la yaqaano halkanna xugun kalea laga gelayaayo agoonka ama ilmaha yaryarka ah ama qofka waalanba sidiisa ee isagu aan maalkiisa ama ninka maalka tuurtuurayeen maalkiisa haysan karin see loola dhaqmaa qofkaas halkaa marka ayaddani waxay ka tilma waxay ka hadlaysaa wax la yidhaahdo dhowr mas'alo masalada koowaad aayadda waxaa laga qaadanaa oy daliil u tahay calaa hubuuti alwasiyi walwaliyi walkafiili lilaytaam agoon hadday meesha joogto agoonku waa inuu weli leeyahay ninkii dad ugu dhow amase wasi wasi waxaa la yidhaahdaa aabihii marku dhimanaya ninba u dardaarmay oo wuxuu yidhi cunugan yarkaa agoonkaa adaan kuu dardaarmay hebelow iisaa ah leedaha dardaarankaa marka ninka haddii shuruudihii lagu yacni uu buuxiyo dardaaranka aqbalaysay inuu yacni xanaanada iyo waxaa aqbalaysay hadduu buuxiyo ninkaa wasi waaye ilmahaas asagaa ka mas-uul ah xanaanada shuruudeedana suuratulbaqaraan kusoo marnay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna shuruudaa haddii laga helay ninkaa marka waa wasi aayaddu marka waxay tilmaamaya waxay la hadlaysaa aayadda ninkaas loo dardaarmay ilmaha inuu xanaaneeyo ama maba la dardaarmine weli baa taagan marka weligu marka aabihii waa dhintay awowgii baa taagan aabba iyo awow male walaal ka weyn baa jiro qaangaara isagaa gacanta ku dhigaya ilmahaas marka yaryarka ah waa weli kafiil baa imaan karo haddii loo waayo kafaaladiisaa cid la siiyey qofkaas bay aayaddu marka la warramaysaa ninkaas marka mas-uulka maalku waa inuunan u dhiibin dadkaas ilmaha yaryarkaa iyaga oo aan rushdi laga helin qaangaarnimona aan laga helin ayb xajri ayaa marka ilmaha saaran waxa la yidhaha xukunka labaadoo aayadda tusayso waa alxajru xajriga waa sharid ayaa la yidhaahdaa tasarufkii iyo maalkii baa loo diidayaa xajrigu marka dhowr qolo ayuu fuulaa dadka uu fuulo waxaa ka mida sabiga lisigarihi limaslaxati nafsihi baa loo sharayaa cunug yar haddii maal loo dhiiba maalka waa ku dheeldheelaya isagaa loo danaynaa marka tasarufka laga celinayo majnuunka qofka waalan isagaa loo danaynaya isagana sidoo kale oo haddii isaga markaa maalka farta laga saaro waa tuurtuurayaa ayb xajrigu waxaa kaloo ku dhacaa qofka dhimanayo ee jiran wixii ka badan fii maa zaada cala thuluth maalkiisa saddex marka loo qaybiyo dhig ama qeyb wixii ka badan waa laga celinaa waa ka sharan yahay mar haddii uu sariirtii saaran yahay u jiran yahay maalkayga nusaan sadaqaystay ma lagaa yeelayaa laleeyahay thuluth buu la bixi karaa inta kale waa ka sharan yahay xajri baa saaran limaslaxati man limaslaxati alwaratha ilmihii isaga dhexli lahaa baa loo danaynaa marka iyo dadkii isaga dhexli lahaa waxaa kaloo xajri la saaraa xajru tafliis ayaa jiro ninka yacni maalkiisa iyo deynta lagu leeyahay deyntii baa badatay ninkaa maalkiisii waa laga celinaa tasaruf dambe ma gelaayo xoolihiisii baa marka la iibinayaa si dadkii deynta kulahaa loo siiyo ninkaana maxaa tasarufka looga celiyey limaslaxati hariimihi ninka deynta uu ka qabo limaslaxati alghuramaa ayaa isagana loo siiyey xajriga loo saaray oo tasarufkiiiyo waxyaabaha looga celiyey aduu marka xajrigu meelahaas ayuu galaa ayb imaa marka qofkaa loo danaynayaa ama heyrkiis baa loo danaynaa waxayna kutusaysaa shareecada samaaxadeeda iyo sida ay masaalixda u ilaalisay diinta qofka isaga maalkiisa ama xornimadiisa inuu isaga isku dhibana lama ogola heyrkiisa inuu ku dhibana lama ogola farta maal ma loo saarayo walaa marka xajrigaa marka sida looga baxa iyana way ka hadlay aayadda walaa tu'tuuha siinina asufahaaa sufahada safiha marka abuu muusa alashcari wuxuu ku macneeyey kullu man yastaxiqu alxajra waa qof kasta oo in maalka iyo tasarufka laga celiyo astaahilo tafsiirkaasaana ugu jaamicsan bacd alculamaa waxay yidhaahdeen alawlaadu sikaar ilmaha yaryarka maal yaan loo dhiibin tafsiir kale wuxuu leeyahay haweenta iyo ilmaha maal inaan loo dhiibin oo ibnu cabaas baa waxaa laga wariyey maalkaaga adoo maamuli kara inaad haweentaadii u dhiibtay iyo ilmo yaryarood dhashay oo adiga iyaga un aada soo fiiriso marka xaggooda ma wanaagsana laakiin sufahaa in haweenkii hadda lagu daro ibnu naxaas iyo keyrkiis wuxuu yidhi fi aayadani ma ku ansaxayso leanna haween haddii loo jeedo keligood haweenku safiihaat baa la dhihi lahaaye sufahaa laguma jamciyeen buu yidhi bal haweenta laftirkeeda wasi waa noqon kartaa ninku hadduu dardaarmo ilmaha uu u dardaarmo haween uu yidhaahdo ilmahan adiga ka warqab hooyada aada u tahay haddaan aniga dhinto iyadaa qaa iyadaa wadayso waana tasarufkii iyo waxaasoo dhanna iyadaa qaadanaysa hooyada cunugana hooyadii looma dhaamo haddaysan qof xun ahayn hooyada marka shuruudii xanaanada iyo ay buuxin karto ayb walaa tu'tuuha siininina asufahaa-a kuwa sufahada ee caqligaabta ah amwaalakum maalyaalkiina ha siinina allatii maalyaalka oo jacala allaahu alla uu ka yeelay qiyaaman mid u taagan lakum limasaalixikum masaalixdiina u taagan oo ka dhigay maalkii masaalixdeenna maalkuu ku taagan yahay warsuquuhum arsuqa oo biila fiiha amwaashi ka biila cunugii yaraa maalkiisii isagaa iska leh waa laga biilayaa kii waalnaa waa laga masruufayaa maalka waksuuhum uga arad bixiya maalkii waquuluu lahum u dhaha qowlan hadal qowlka oo macruufan la yaqaanoo wanaagsan qowlka macruufka waxaa la yidhi ana naadirun faqad inaad tiraahdid ana naadirun laka anigu nin uun maslaxadaada kuu fiirinayaan ahay maalka adaa iskale wahada alixtiyaadu yarjicu nafcuhu ilayka dadaalkan aniga aan wada adiga unbaa ku dheefsanaayo anficiisa adaa iskale macnahaas in lagu macneeyo ama waxaa la yidhi waquuluu lahum qowlan macruufan ciduuhum wacdan xasanan ballanqaad wanaagsan u sameeya oo waxaad tidhaahdaan in rashadtum haddaad maslaxadiina garataan dafacnaa ilaykum amwaalakum maalka adaa gacanta lagugu shubayaa maalkaagi marti ka ahaan maysid warkaas fiican ku dhaha wabtalu lyataama xataa idaa balagu nikaax maxaa looga baxaa marka ilmihii xajri baa saaran goormay ka baxayaan alla wuxuu leeyahay wabtaluu imtixaana alyataama agoonta ee imtixaana biictibaari maa kaanuu agoonta imtixaana xataa idaa goortii balaquu ay gaaraan annikaaxa inay nikaaxsan karaan oy qaan gaaraan qaangaarid markay gaaraan fa in aanastum haddaad aragtaan ama ogaataan minhum iyaga xaggooda rushdan hanuun iyo rushdi haddaad ka garataan xaggooda fadfacuu u dhiiba ilayhim iyaga xaggooda amwaalahum maalyaalkooda u dhiiba walaa ta'kuluuhaa ha cuninina israafan liajli israafin xadgudub dartii ha u cuninina wa bidaaran kala degdegid darteed ha u cuninina an yakbaruu aada kala degdegaysaan inay weynaadaan waman qofkii kaana ahaaday huwa mankuba haniyan mid wax haysto falyastacfif ha dhowrsado oo maalka agoonta ha ka dhowrsado waman qofkii kaana ahaaday huwa isagu faqiiran mid faqiiran waxba haysanin falya'kul ha cuno bilmacruufi macruuf ha ku cuno si la yaqaano fa idaa haddii dafactum aada u dhiibaysaan ilayhim iyaga xaggooda amwaalahum maalyaalkooda fa ashhiduu markhaati geliya calayhim korkooda wakafaa billaahi allah ku filan xasiiban mid xisaaba halkana marka aayaddu waxay tilmaamaysaa rushdi inuu uga baxaayo laba shay inuu uga baxaayo xajriga saaran oo haddii labadaa shay laga helo maalkiisa in la siinayo labada shayna waxay tahay albuluuqu inuu qaan gaaro warushdu iyo rushdi rushdiga marka maxaa laga wadaa qaangaarid garanay rushdi maxaa laga wadaa fuqahadu waxay u badan yihiin rushdigu waxay yidhaahdaan salaaxu lmaali waddiin ninkan waxaa la arkay maalkiisana waa wanaajisan karaa xagga maalkana yacnii wanaag buu ka samayn karaa diinkiisana waa ka suuban yahay maalkiina waa ka suuban yahay xaggiisa ninkan marka diinkii nin salaaddii tukanayo oo xaaraantii ka dhowrsanayo diin leh baa loo arkay maalkiisana nin dhaqaaleysan karaa loo arkay waana qaangaaray sii maalkiisa rushdiga marka imaamu shaafici saas uu leeyahay salaaxu lmaali waddiin ayb bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin maya salaaxulmaal bis dadka maalkooda iyagoo diintoodu iska eber tahay xataa way dhici kartaa inay maalkooda aad u dhaqaaleystaan waa iska suuragal marka waxay leeyihin hadduu qaan gaaro maalkiina dhaqaaleysan karo cadaaladiisa iyo wax naga galay male maalka waa la siinaa sidaana marka bacdi laima ayaa iyaguna sidaas qabaan wej oo wujuuhda shaaficiyada kamidana sidaa waa lagu sheegay labadaas macnaa marka meesha ku jiraan hadduu qaan gaaro laakiin nin maalkii dhaqaaleysan karo uunan ahayn la siin maayo ilaa uu nin maal dhaqaaleysan kara ayb labadaa marka in laysku helo rushdigii iyo qaangaarnimadii marka alla wuxuu leeyahy wabtaluu imtixaana alyataama agoonta imtixaana markuu agoonnimada kasii bixi rabo u qaangaari rabo iyo kadib ayaa imtixaankan u dhacayaa imtixaanka see lagu imtixaanaa marka culimada waxay leeyihin waxaa lagu imtixaanayaa ninkan maalka loo haayo imtixaan u munaasabaa la imtixaana maalkii aabihii uga dhintay tukaamo hadday yihiin ganacsi inuu aqoon yacni geli kara iyo in kalea laga feerina xoolo raac la dhihi maayo see xoolaha loo raacayo la weydiin maayo tukaamadaanu ilaa isaga ku baxayaa ku shaqaysanaya marka ninkaa waxaa la sameynayaa marka intuu qaangaarnimada iyo kasii bixi rabaa la leeyahay marka waa lagu tijaabinayaa orod lacagtan qaad dukaankii wax usoo gad waa la fiirinaa marka sida wax usoo gato sida u gorgortamo sida wax u gado waa laga ogaanayaa marka meeshaas hal mar iyo laba mar iyo saddex marna maahane caadadiisa wax caado u noqon kara in la fiirsho ayb haddii uu yahay nin xirfad iyo farsamo yaqaan iyo baabkaasna farsamadii baa lagu imtixaana shayga isaga marka maalkiisa uu ku tacalluqo ayaa lagu imtixaanaya ayb gabadhii iyadana waxaa lagu imtixaanayaa gabar dhaqmi karta inay tahay oo cuntadii karinteedii iyo gurigii dhaqashadiisii iyo sida ay u fahamsantaha la fiirina haween dhaqmi karta marka loo arko inay tahay maalka ay leedahay waa la siin karaa markaa halkaa marka imtixaanku marka kullun bixasabihi wabtaluu imtixaana alyataama agoonka agoonta xataa idaa markii balaquu ay gaaraan annikaaxa guur qaangaarnimadii waay qaangaarnimada markaa afar shay ayaa muslimku ku qaangaari karaa labo rag iyo dumar waa wadaagaan labana dumarkay khaas ku tahay afartaas labada rag iyo dumar ay wadaagaan waxay tahay alsinnu waalixtilaam da-da waa lagu qaangaaraa da-da lagu qaangaaraana waa shan iyo toban yacnii ragga wiilasha iyo gabdhaha labadaba taasi shan iyo tobanku waa qangaar waa u tahay waxaana laga qaatay xadiidkii qisadii ibnu cumar maalinkii wuxuu yidhi uxud nebiga waa i celiyey ima qaadanin waa isu soo bandhigay waa laysoo bandhigay dagaalka ig ima qaadanin oo nin weyn iima arkin maalintii khandaqna waa i qaatay buu yii marka afar iyo tobanaan uxud jiray buu yidhi maalintii khandaqna waa i qaato shan iyo toban marka dee khandaqii uxud laba sano oo kale udhexayso macnaha waxay tahay uun waxaa laga yaabaa uxudna inuu afar iyo tobankii dhammaysan rabay middan kalena yacnii shan iyo tobankii inuu markaa yacnii ama markaa inuu galay sidaasay xisaabta isugu imaaneysaa xadiidkaa marka shan iyo toban jir buu ahaa khandaq waana la qaatay marka kaasay marka culimada ku saleeya marka laga reebo abuu xaniifa abuu xaniifa isagu wuxuu yihi qofku haddaanu ixtilaamiya si kale ku qaangaarin da-da waa sideed iyo toban uu yihi iyuu ku qaangaaraya madaahibta marka isaga keliya sideed iyo toban ka qabo a-imada kale shan iyo toban ay qabaan ayb ixtilaamkuna waxay tahay qofku inay wax ka yimaadaan shahwa ka timaado rag iyo dumar waa ku qaangaaraan iyadana gabadhu waxay la gaar tahay xayd sagaal sano iyadoo gaartay baa xayd lagu arkay waa qaan gaartay waa inta ugu yar sagaalka ugu yar yacni sagaal ka hor haddii dhiig ka yimaado dhiiggaasi xayd loo xisaabi maayo ta labaadna waxay tahay waantu ay ku qaangaaraysaa alxabal uur hadday uur yeelato macnaheedu waa qaangaar intaas marka islaamku qaangaarkiisu sidaas waay hal sifaa jirto oo ah yacni in timaha hoose usoo baxaan shaafici isaga wuxuu leeyahay calaamad waxay u tahay gaalada ee muslimka qaangaar calaamad loogagama dhigo imaam axmed laakiin isaga wuxuu leeyahy waa lagu qaangaara qisadii wuxuu keenayaa bani qurayda waxaa laga fiirinaya marka qofkii tin hoose usoo baxdana nin qaangaaro weyn oo muqaatila loo xisaabayo waa la dilaayay meeshaa marka laakiin alimaamu shaafici wuxuu yihi gaalada si kaloo lagu ogaan karo qaangaarkooda maba jirto haddii la yidhaahdo war goormaad dhalateen ma la aamini karo khabarkiisu waa cadli kuma sifaysna gaalku warkiisu run ma aha lama aamini karo yacni xagga da-da haddii la weydiin lahaa lama aamini karo laakiin muslimku waa la aamini karaa aabihiis haddii la yidhaha cunugan meeqa jir waayo shan iyo toban waayo waa warkiis waa la aqbala laakiin gaalku hiqa ma aha maadaama uunan hiqo ahayn calaamad daahira in la feeriye waay marka calaamada daahirkaana timahaas ay noqonayaan saa darteed imaamu shaafici wuxuu leeyahay timaha hoose muslin calaamad qaangaar u noqon maayaan gaaladaa looga dhigaa haddii qaangaarnimadooda in la ogaado loo baahdo goormaad dhalateen iyo la dhihi maayo ilaa iyagu maxallu tuhma waayo gaalku ayb qaangaarkii marka siyaalihiisa saas waay fain aanastum haddii aada ogaataan minhum iyaga xaggooda rushdan hanuun iyo yacni ma maalkoodii iyo diinkoodiiba inay wanaag ugu jiraan aada ogaataan fadfacuu siiya oo u dhiiba ilayhim xaggooda amwaalahum maalyaalkooda maalkii marka u dhiibo siiya walaa ta'kuluuhaa ha cuninina maalyaalkaas israafan waa mafcuulu lahu israafan liajli israafin xadgudub dartiis ha u cuninina wax mafhuumana male meeshaan oo yacni haddaydnan xadgudbaynin waa iska cuni kartaan ma laga fahmayo waa qeyd aan mafhuum lahayn waynaa israafan xadgudub dartii ha u cuninina wa bidaaran kala degdegid dartiisna ha u cuninina an yakbaruu inay weynaadaan aada kala degdegaysaan yacni cunugan iyousan kugu soo weynaanin daldal maalka sidaa ha yeelinina hadduu weynaado waa qaadanaa maalkiisa lama rabo sidaasna waman kaana haniyan waman qofkii kaana ahaaday huwa isaguba haniyan mid wax haysto falyastacfif ha dhowrsado ninkii isagu xoola haysto agoonna ma yacnii wasi iyo loogu dardaarmay ama xanaaneynayo maalkiisaas ha iska cuno kan agoonka ha u daayo waman kaana qofkii ahaaday huwa isagu faqiiran faqiir falya'kul ha cuno bilmacruufi ha ku cuno ninkii wax ma haysto waa faqiir agoonkaanu u shaqeeyaa xoogaa marka ujiro noqon karto oo inaad ka qaadato ka cunto waa bannaan tahay fuqahadu markaa waxay isku khilaafeen haddii aad ka cunto ma laga ma soo gudaysaa markaad waxasho mase ma soo gudaysa waa masale iyadana laga hadlay cumar waxaa laga wariyey aniga maalkan shaqadan aan idiin shaqeeyo xoolihiina aan haayo sida agoonka waxaa yacni xoolihiisoo kala way loo maamulo haddii aan u baahdana waa cunayaa markaan waxhelana waa idiin gudaa buu yiri meeshaa marka bacdil a-ima waxay yidhaahdeen agoonka haddii ninkaa maamulaya faqiir yahay ha ka qaato wax ku filan ha qoro hadhowna ha u gudo haddii uu wey yacni uu waxhelo a-imada in badanna waxay yidhaahdeen ma gudaayo waxaan uu qaatayna waa ujra licamaalatihi shaqada uu shaqaynayay ujra u tahay sidaasna marka iyada shaaficiyadu sida ay qabaan waxba lagama rabo inuu soo gudo bilmacruufi marka markii la yidhi maxaa baxaya marka si aan macruuf ahayn inaad u cunto oo adigoo kale yacni shaqada aada haysoo kale inta lagu qaato haddaad ka badan qaadato ood ku tamashlaysa maalkiisu waa dembi fa idaa dafactum haddaad u dhiibaysaan ilayhim iyaga xaggooda amwaalahum maalyaalkooda faashhiduu markhaati geliya calayhim korkooda markuu weynaado tijaabisaan oo maalkii baa lagu wareejinayaa markhaati keen qoraal sameey saa loogu wareejiyey arrinkan marka amarkan iyadana faashhiduu calayhimtan amarkan amru wujuub miyaa mase waa amru nadbin akharu laa-ima waa sunnay dheheen haddaan waxba la markhaati gelinin oo loo dhiibo khalaas ku filan aimada qaarna waxay yidhaahdeen waa amarkan amru wujuub weeyaan ninkanna gacantiisu gacan amaana ma aha qolada hore iyagu waxay leeyiin gacantiisa yadduhu yaddu amaanatin wa falqowlu qowluhu maalkaagu intaan waaye waa ku shaqeeyey saan saanaan ugu shaqeeyey maalkaagii waa intaan agoonka hadduu yidhaha maaha intaan qowlkiisa waxaa la aqbalayaa ninkan qayimkaa warkiisaa la yeela leanna ammaano camaluu ku ahaa laakiin qurdubi wuxuu leeyahay ammaano kuma aha amarkaana isagu waxaa daahir aayadda daahirkeedu uu yahay amarkaanu inuu yahay amru wujuub marka aada agoon maalkiisa wareejinayso markhaati sameey waana sida adiga kuu badbaado badan waa isiisa iyo ima siinin hadhow waa dhibaato badan tahay wuxu waa maal fa ashhiduu markhaati geliya calayhim korkooda markhaati geliya wakafaa billaahi allah ku filan xasiiban mid xisaaba ilaahay baa ku filan ayb lilrijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun lilrijaali ragga waxaa u sugnaaday oy leeyihiin nasiibun nasiib bay leeyihiin qadar mimaa kii xaggiisa uga sugnaaday taraka uu ka tegay alwaalidaani labadii wax dhalay labadii waalid walaqrabuuna qaraabadii ay ka tageen walinnisaai haweenkiina nasiibun baa usugnaaday nasiib mimaa kii xaggiis taraka alwaalidaani ay ka tageen labadii waalid iyo walaqrabuuna qaraabadii mimaana ah kii qalla yaraaday minhu maalkaa shaygaa yacnii ay ka tageen ow amase kahura batay nasiiban jacala allaahu dalika alla arrinkaa wuxuu ka dhigay nasiiban nasiib nasiibka oo mafruudan la qadaray aayaddan waxay gogol dhig u tahay aayadaha dhaxalkee soo socda dayib waxaana lagu sheegay saddex shay cillada laysku dhaxlo qaraabanimada waxaa kaloo si caama hadda loo sheegay waxaa kaloo lagu sheegay qaraabanimadii lafteedana waa la camimay caamaa laga dhigay waxaa kaloo si duuduuba loo sheegay waxay qaadanayaan oo waxaa la yidhi nasiiban mafruuda nasiiban mafruudan nasiibku intuu yaal lama sheegin aayadda marka yuusiikum ullahu baana aada loogu faahfaahina aayaddana waxay ku timid yacnii mushrikiinta ama carabta haddii qof uu dhintow maal ka tago ragga unbaa qaadan jiray haweenkana wax dhaxala ma siin jirin caado meelaha qaar soomaalidana shaacic ku ah waayo inaan haween dhaxal la siinin nimanka un waxay ay dhaxalkii ay qaataan waa caado marka meelaha qaarkood aada uga jirto waxayna leeyihiin haween maal ma haysan karto amase maalkeeda intay qaaday cid kale guri kaley geynay bay leeyihiin nin baa guursanaayo ilmo kale reer kale ilmo u dhalaysaa reerkaasa hadhow qaadanayo waxaasay ka hadlaan marka marka alla sidaa ma yeelin ilmihii wiiliyo gabar wuxuu ahaadaba dhaxal bay leeyihiin lirijaali ragga waxay leeyihiin oo usugnaaday nasiibun nasiib mimaa kii xaggiisa taraka uu ka tegay alwaalidaani labadii wax dhashay iyo walaqrabuuna qaraabadii walinisaa'ina nasiibun bay leeyihiin mimaa kii a taraka alwaalidaani ay ka tageen labadii waalid iyo walaqrabuuna mimaa kiina ah qalla yaraaday minhu maalkaa ka mida waxa ay ka tageen ow amase kahura batay nasiiban jacala allahu dalika alla wuxuu ka dhigay kaagaasi nasiiban nasiib nasiibka oo mafruudan la jaangooyey oo la qadaray waidaa xadara alqismata ululqurbaa walyataama waidaa haddii xadara ou xaadiro alqismata qeybta ululqurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba walyataamaa agoon waalmasaakiinu masaakiin farsuquuhum arsuqa oo siiya minhu maalkaa la dhexlayo ka siiya wax waquuluu lahum u dhaha qowlan hadal hadalka oo macruufan la yaqaano aayaddaana iyada muxkamo miya mase waa mansuuqa waa laysku hayaa qaar waxay leeyihiin aayaddan waa mansuuqa inta aan aayaatul irthi dhaxalka aayadihiisa intaynan soo degin markii dadkan baa wax laga sii siin jiray ayay leeyihiin markay aayadahan soo degeenna waa la joojiyey kaas laakiin sida xoog badan xooga badan aayaddan waa aaya muxkama waxayna ka warramaysaa meesha dhaxalka lagu qeybsanayo haddii qaraabo timaado agoon timaado masaakiin ay yimaadaan qaraabaduna aysan dhaxalku waxba kulahayn oo la xijaabay agoon iyo masaakiin maalka fiirinaysa ay timaado wax in loo tuuro oo maalkii xoogaa laga siiyo qaatan la yidhaha laakiin waa goorma waa marka aynan maalkaas ilmo yaryar wax ku lahayn hadday ilmo yaryaroo agoona ay wax ku leeyihiin qof wax ka bixin karaa male dadkana waa loo cudur daaranayaa waxaa la leeyahay maalkan agoon baa wax ku leh waxeedana aan la bixin karin iska raalli ahaada sidaa in la yidhaha markay qeybsadaan ninkii isaga weynee qeybtiisa helo waxa ka siiya hadduu doono hadday dadku waaweyn yihiin oo ilmo yaryar aynan ku jirinna waxa u gooyaanoo ha siiyaan ayb shareecada marka fiiri wanaaggeeda wa idaa haddii xadara ou xaadiro goobjoog ou ka noqdo alqismata qeybta ulul qurbaa qaraabanimo kuwa u saaxiiba walyataama agoon walmasaakiinu masaakiin farsuquuhum siiya oo arsuqa minhu shaygaa ka arsuqa yacni qismadaa waxaa laga fahmaa maal inuu meesha yaal damiirku halkaas u noqona minhu min almaali lmaqsuumi maalka la qaybinayo waquuluu lahum u dhaha qowlan hadal hadalka oo macruufan wanaagsan oo la yaqaano walyaksha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim walyaksha aladiina kuwii ha ka cabsadeen low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda ay uga tegi lahaayeen duriyatan ubad ubadka oo dicaafan taag daran khaafuu la khaafuu cabsan lahaayeen calayhim iyaga korkooda u cabsan lahaayeen hadda ha cabsadeen falyataqu llaha alla ha ka cabsadeen walyaquuluu ha dhaheen qowlan hadal sadiidan toosnaan badan yacni alla subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu kula hadlayaa dadka agoonta maamulayo alla wuxuu leeyahay war dadkan agoonta maamulayow idinka sida aada uga cabsanaysaan ilmo yaryar oo taag daran oo yicis ah haddaad ka tagtaan ood ka dhimataan sida aada ugu baqaysaan si la eg agoonkan iyaga isagana ugu baqa yani macnuhu marka sidaas way macno labaad iyo tafsiir labaadaa jiro aayadda in laga wado inay caam iska tahay ninka agoonka maamulaya iyo guud ahaan mujtamaca hadday agoon arkaan inay u naxariistaan oo sida iyagaba ilmahooda markay ka dhintaan in loogu turo oo loogu naxariisto oo aan la dhibin siday u jecel yihiin agoonkaanina sidaa ha ka soo qaadaan tafsiir saddexaadna wuxuu leeyahay aayaddu sidaa maba ka warramaysa waxay ka warramaysaa qofka dhimanayo ee isagu markaa yacni maalkiisii ka tegaayo ayaa waxaa la leeyahay war maalkan aada ka tegaysid wax kala baxa hadda kasii sadaqayso nafsadaadii fiiri ilmahaaga iyo dhaxaltooyadaada dhaxalkaagay qaadanayaan qadim linafsika shay-an adiga nafsadaada wax u hormarso saddex meeloodoo meel ama ka yar hadda sii sadaqayso adduunkii waad ka baxaysaaye saa inay ka dhigan tahay walyaksha aladiina kuwii ha ka cabsadeen low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim iyaga gadaashooda duriyatan ubad ubadka oo dicaafan taag daran khaafuu yacni ay cabsan lahaayeen calayhim iyaga korkooda jawaabta low weeyaan khaafuudan laamkiina waa laga gooye low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan la khaafuu calayhim saasay ka dhigan tahay falyataqu llaha alla ha ka cabsadeen walyaquuluu ha yidhaahdeen qowlan hadal hadalka oo sadiidan toosnaan badan markaa ninkii isagaba ubadkiisa u cabsanayow kuwan adiga u tur aada hayso oo agoonta ah u cabso iyagana sida kuwaagaba aa ugu baqaysid markaad dhimato ayib ama in laga wado nafsadaadii u baq oo adigii wax hormarso ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira ina aladiina kuwa yaakuluuna cunayaan amwaala alyataama agoonta maalkooda dulman liajli dulmin dulmi dartii ku cunayaan inamaa yaakuluuna waxay cunayaan un fii butuunihim caloolahooda dhexdooda ay ku cunayaan oy gelinayaan naaran dab wasayaslawna way geli doonaan saciiran bay geli doonaan naartaa saciira ina aladiina kuwa yaakuluuna cunayaan akli unbaa la sheegay bis cunidda keliya waxaa laga wadaa marka agoonka maalkiisa in la cuno bis maa la diidayaa cuniddu isticmaal oo dhan baa la haleeshiina looga qiyaas qaadana sida badan dadku waxay gacanta ku hayaan waa cunaan cunidda saasaa looga cabiray ee haddii dhar uu leeyahay ood dharka ka xirato hadduu guryo leeyahay ood ka degantay ood ka yacni dhacday ood ka bililiqaysatay waxaasoo dhan waa soo gelayaan ayi isticmaal oo maalkiisaba la isticmaalo waa soo gela haddaad inta qaada dab ku daarto waa soo gelaan waxaasoo dhan cunidda uun waxaa looga cabiray shayga ugu badan waay xagga isticmaalka ina aladiina kuwa yaakuluuna cunayaan amwaala alyataama agoonta maalkooda dulman liajli dulmin ku cunayaan inamaa wa marka dulman markii la yidhi waxaa baxaya si macruufa haddaad u cunaysaa dhib male waana kasoo hadalnay inamaa yaakuluuna way cunayaan fii butuunihim caloolahooda dhexdeeda waxay ku shubayaan naaran dab bay ku shubayaan dhimbilo dab ah wasayaslawna way geli doonaan saciiran bay geli doonaan naartaas marka shidmaysa saciirada hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed